إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari burcad hubaysan ayaa magaalada caabudwaaqe ee gobolka galgaduud ku toogtay haweenay ay dhac u geysan rabeen dowladda federaalka ah ayaa xirtay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho xilli kol sii horreysay ee albaabada isugu dhufatay suuqa bakaaraha ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa hortegay golaha baarlamaanka ee dalkiisa isagoo u jeediyey khudbad uu kaga hadlayo damacooda ku aadan inay la wareegaan badda soomaaliya askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhintay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho tiro carruur ah ayaa ku dhimatay dab xoogan oo ka kacay guri ku yaala magaalada wajaale ee waqooyiga soomaaliya askari ka tirsan ciidanka sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa xalisay khilaaf iyo madmadow soo kala dhex galay beelaha mirifle ee dega walaayadaas saddex qof oo amerikaan ah ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay mid ka mida gobollada maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan maamulka puntland ayaa ku dhaawacmay qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax xoogan ka fuliyeen gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxayna halkaa ku dileen taliyaha booliiska degmada carmo ee maamulka puntland waxaana ku dhaawacmay qaraxa shan ka mid ah ilaaladiisa iyadu ay kuwo kalena ay ku dhinteen taliyaha la beegsiyay ayaana magaciisa lagu sheegay axmed koboc ciidamada mujaahidiinta waxay sii wadaan leynta madaxda maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhistay burcad hubaysan ayaa magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ku dilay haweenay ay dhac u geysanayeen moxamed qaasim ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada caabudwaaq ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dil arxandarro ah oo loo geystay hooyo soomaaliyeed dilka loo geystay hooyadan oo lagu magacaabi jiray foos aadan nuur ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda ubax ee degmada caabudwaaq waxaana ka dambeeyey kooxo hubaysan sida ay sheegtay warbaahinta kuwaasoo dilka kadib iskaga baxsaday goobta ilawareedyo ayaa sheegaya in debley hubaysan ay haweenaydan u galeen waddada xilli ay ku sii jeeday gurigeeda iyagoo mar quraa rasaas ku shanaqay taasoo sababtay geerideeda warar ayaa intaasi ku daraya in kooxdan hubaysan ay ahayaan burcad kuwaasoo doonayay inay dhacaan haweenayda balse markii ay wax ka waayeen kadib ay sidaasi ku dileen caabudwaaq waxaa horay uga dhacay dilal fara badan kuwaasoo intooda badan lala xiriirinayay aanooyin qabiil dowladda federaalka ah ayaa xirtay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho xilli kol sii horreysay ee albaabada isugu dhufatay suuqa bakaaraha waxaa ka warramaya cabdifataax faarax
dowladda federaalk oo weli ka wada magaalada caasimadda ee muqdisho oo loola ganacsatada soomaaliyeed looga saarayo suuqyada ganacsi iyadoona sababo uga dhigtay inay diideen lacagaha baaddo ay ku soo rogtay ciidamada dowladda federaalk ayaa goor sii horreysay suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho ku soo rogtay culaysyo iyadoona qafilo ku xirtay goobaha ganacsi ee suuqa xamarweyne ganacsatada suuqa xamarweyne oo maalmahan ay dowladda federaalka handadaad joogta ah ku haysay ka gadaal markii ay ka diideen lacagaha baaddo ay ku soo rogtay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey waxa ay dowladda federaalka u beegsanayso dad dhallinyaro ah oo qunfullo iyo qoryo isla wataa oo ay hor socdeen oo suuqiina maxaanku arbusheen oo suuqa ay xidheen arrintaasaan cabasho ka nahay oo suuqu uu cabasho ka yahay lacagta lagu sheegay canshuur oon istijaaheeda oon wax ayaa dukaanta ilaa shalay qunfullo iyo qoryo iyo xabad loo haystay waana garan weyna jahada ay ka socoto inta loola yimidaa waxaa la yidhi waxaa laydinka rabaa lacag oo billo ah oo munishiibiyo maxay tahay billaha aa rabtaan bilaha aan rabno hadda kolleyba waa idiin soo sheegi doonaa laakiin bil walbo aan waxaan idinka rabnaa lacag soddon doolar afartan doolar si kastaba suuqa xamarweyne waxaa ka sii horeeyey oo isnahan dadaal lagu hayay ganacsatada suuqa bakaraha oo iyana diiday bixinta lacagaha baadda ay ku soo rogtay dowladda federaalka ganacsatada suuqa bakaaraha markii ay diideen bixinta lacagaha baadda ay ku soo rogeen xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa goobaha ganacsi ee suuqaasi lagu weeraray waxyaabo qarxa taas oo keentay dhimashada in ka badan labaatan ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay soddon ruux oo ah ganacsatada iyo dad kaloo doonayay inay suuqa wax ka iibsadaan iyadoona isbitaalada muqdisho buux dhaafiyeen tirada dhimasho iyo dhaawac ee la geeyey tan iyo markii ay dowladda federaalka heshiis ganacsi la soo gashay suuqa caalamiga ee bulshada bariga afrika e a c waxay waday olole ay ku curyaaminayso shirkadaha iyo ganacsatada suuqyada ugu weyn soomaaliya ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa hortegay golaha baarlamaanka dalkiisa isagoo u jeediyey khudbad uu kaga hadlayo damacooda ku aadan inay la wareegaan badda soomaaliya waxaa faahfaahinaya cabdulla mukhtaar khudbadda oo ahayd mid xasaasi ah oo dadka itoobiyaanku ay aad u wada sugayeen ayaa waxa uu mar kale ku hanjabay inay qabsan doonaan badda soomaaliya isagoo kumanna sheegtay in soomaaliya ay ku waayeen kumanaan askari oo ku baxay gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin kumanaan askari oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay soomaaliya iyagoo difaacaya dowladda federaalka soomaaliya mana jirto dal kale oo sidaas sameeyey dhiigana u bixiyey difaaca dowladda ayuu yidhi abi axmed isagoo u muuqday mid ku faanaya in la-aanta dalkiisa aysan jiri lahayn dowladda federaalka waxa uu ku dheeraaday dhiigga ciidankiisa inuusan cayaar cayaar ku daadan ayna dalkiisa ka go-an tahay inuu gaaro badda cas ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa sheegay bilihii lasoo dhaafay in kumanaan askari ay u soo tababareen dowladda xasan sheekh islamarkaana aysan marnaba isku dhici doonin oo wax dagaal ah uusan dhex mari doonin iyaga iyo dowladda federaalka abey waxa uu ku dheeraaday sababta ay u doonayaan inay u tagaan badda cas isagoo muujiyey inay ka walaacsan yihiin xuutiyiinta oo bilihii lasoo dhaafay weeraro ka geystay badda cas waxa keliya oo aynu rabno waa badda cas waxaana ku xidhan jiritaankeena ayuu yidhi abey axmed isagoo tilmaamay oo isweydiiyey haddii ay sax tahay oo itoobiya loo oggolaaday inay ciidamo u diraan suudaan iyo soomaaliya sababta xilligan loogu diidayo inay bad helaan abey axmed oo dafiraya taariikhda soo jireenka ah ee cadowtooyo ee ka dhexaysa soomaaliya iyo itoobiya ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in soomaalida iyo itoobiyaanka ay wax badan wadaagaan sida dhaqan iyo diin golaha baarlamaanka itoobiya ayaa lagu wadaa inay meel mariyaan heshiiskii itoobiya lagu siiyey badda kadibna waxaa xigi doona sida itoobiya ku fikirayso waa inay qabsato qayb ka mid ah badda soomaaliya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar qarax ah oo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisan askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare nafeed ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku naf waayay qaraxa ciidamadan qaraxa lagula beegsaday tabeelaha sheekh ibraahim ayaa si gaar kaga tirsanaa ciidamada la dagaalanka xijaabka sharciga ah ee dumarka tiro carruur ah ayaa ku dhimatay dab xooggan oo ka kacay guri ku yaala magaalada wajaale ee waqooyiga soomaaliya cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya dabkan ka kacay degmada wajaale ee waqooyiga soomaaliya ayaa la sheegay in uu geystay khasaare kala duwan taas oo galaaftay dadkii deganaa guriga uu dabka ka kacay warbaahinta ka howlgasha degmadaas ayaa sheegtay in uu dabkan galaaftay nolosha ku dhowaad saddex ruux oo carruur ah iyo habaryartooda sidoo kale waxaa la sheegay in guriga dabka ka kacay uu gebi ahaanba uu halkaasi ku basbeelay laakiin dabka kumuusan sii fidin meelo kale maadaama ay usoo gurmadeen dadkii ku sugnaa degmadaasi waxaa soo laablaabtay dabka ka kaca meelaha ganacsiga iyo guryaha la degan yahayba iyadoona sababta mararka qaar korontada iyo waxyaabaha keeni kara dabka si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dabka ka kaca xaafadaha isku raranka ah kuwaas oo u badan magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhowdhow askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifitaax faarax faahfaahino ayaa laga helayaa askari dharcad oo lagu dilay habeen hore magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir askariga dharcadka ee la dilay ayaa la dhashay yaasiin cabdulaahi ferey oo ah taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda federaalka haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka sida aan wararku ku helnay koox ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu tuhumayaa inay ka dambeeyeen dilka wiilka la dhashay yaasiin ferey laguna magacaabo cabdi cabdulaahi maxamuud oo isna ka tirsanaa ciidanka dharcadka ee nisa dilkan ayaana dhacay habeen hore saqdii dhexe xilli dadka badi hurdayeen ka gadaal markii uu dhacay dilkan ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo kale oo ka tirsanaa sirdoonka nisa kuwaas oo bilaabay baaritaano ku aadan dilkan waxaana wararka aan helnay sheegayaan in la xiray askarta ka tirsan nabad sugidda oo lagu tuhmayo in dilkan ay ka dambeeyeen qoyska wiilka la dilay ayaana dalbaday in la caddeeyo cidda ka dambeysay dilka wiilkooda ka hor inta aan la duugin si kastaba isdilka dhexdooda ayaa caadi ka allaamaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo marka laga soo gudbo isdilka dhexdooda ay dhib daran ku hayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho iyagoona soo dariyey waayadan dhaqan xumo baahsan ay kula dhaqmayaan dumarka muslimaadka walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa xallisay khilaaf iyo madmadow soo kala dhex galay beelaha mirifle ee dega walaayadaas maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya khilaafkana u dhexeeyey beelaha mirifle ee dega qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxaa heshiis dhex dhigay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose deedna markii kulan ballaaran uu ka dhacay degmada kurtunwaare ee isla wilaayadaas waxaana goobjoog ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha mirifle ee dega shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay inay meesha ka saarto madmadowgii ka dhex jiray beelaha mirifle kulanka lagu heshiisiyey beelaha mirifle waxaa laga soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin labada dhinac ee iskhilaafsanaa waxaana akhriyey mid ka mid ah odayaashii kasoo qayb galay ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan oo haddaan sheegi doono kow in la ilaaliyo wadajirka beesha mirifle labo nabadoon kasta waa in uu dardargeliyaa xil weyna iska saaraa dadka uu mas-uulka ka yahay sidii ay u baran lahaayeen shareecada islaamka saddex beesha waxa ay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garabsiinta mujaahidiinta bariga afrika beesha waxa ay uga baaqaysaa dhammaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta mirifle ka qayb qaadashada difaaca diinta islaamka shan beesha waxay baaq towbad keen ah u diraysaa dadka ka dhashay ee ku kadsoomay dhaqarta gaalada lix beesha waxa ay caddaynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin in taako ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliya loo gacangeliyo cadowgeeda soo jireenka ah oo etoobiya iyo kenya ah toddoba gunta iyo gebagabadii waxaa ugu baaqaynaa ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ka dhiidhiyaan dhul boobka iyo kala qaybinta ay waddo etoobiya
ugu dambeyntii waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey qaar ka mid ah odayaashii la heshiisiyey ee beelaha mirifle ee dega shabeellaha hoose waxayna si cad u sheegeen inay ku qanacsan yihiin bayaanka laga soo saaray shirka dhanka kale waxay shaaca ka qaadeen inay garab taagan yihiin mujaahidiinta naf iyo maalna ay ku bixin doonaan qodobadii la akhriy oo lanfidhiy dhammaantiyo ini una qaadanay hormuudku anna haddii ilaahay ar may kaleedlana gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga harakatu shabaab almujaahidiin hortiye dadkan mid mahayna shal maoganaayi hata meelyo ka noolyin i meel kale mas ogaayna tartan dadka walaaladaana una gedaalku jarjarna horkumarna inuuna midlayhaan horta masla gabno madamarid masla gabno inuuna ma aragna wilaayada islaamka sharacada islaamka ini la fuliy wali ku horkooy un angmidowna meelba ku haadangna haddana masla gabno guud ahaan i gaar ahaan iyadan langmahasiyin shirki beelmirflgeekantilanka goobadii walaayada gobolka shabeelle hoose niyan goobati oo dowladaasna dareertii saddex maalmood wadatashi ninka jari wadatashigaas walaha ku baxay ini xaquuqaag islaamka niileeyey oo diyooyinka ah noo bahan wali kaloo ku baxay wadatashigaana oo mirifle iyo walaayada dhatiyo ah unun kitaabka ilaahay garab surin oo nuslayn intuuna diinta barano waana ka dhagan naf'i maalba mujaahidiinta intuunu garab sirin insha allahu tacaala mujaahidiintana insha allahu tacaala mar walba i maalin walba i goor walba garab sirigno
dadka walaaladaan ahay wilaayada islaamka ku socdi siyo hagarlaan yoonan in la shageeyan si godobayahan ka dhawaayana laa shukra alal waajib mirifle usii ballamideeyay usi tiidiisla ka jari laakiin dadkii juhdi gili ilaa sacadun dhatiyoonanay la surunaay haddana na ari meereflow isin weli isinirsiin roong haka talada weli isin haka go'aansatanga maaragna yawa markhaata siinku enna kullay may salaamane hoob ilaahay karaalnagad walaayadda sharafta leh oo hana booqotay gobolka shabeelle sufla waan eed iyo eedaan ka hambalyayan maadaama waxyaabo badan oo mudmudoow ah niijijareengnan nin oobiidi saddex bere dooro wanaagsan nin gobota cashar wanaagsan oo alla ku-cobsiga ee na fahansiidii iyo aan kama hadnagaan tan kale lamaay meerafaday hoob ilaahay karaalnagad horta midowne si sharafle wanaag badan aan midowni mudmudowkii badanoo niijarayna ilaahay anoobiyey walaayadana noo saarti khayr allaha sii ma ahan markii ugu horeysay ee wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dhacaan heshiisyo lagu kala ilaalinayo dhiigga iyo nafta beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka kuwaas oo markii ay wax isu qabsadaan ku kalbaxa maxkamadaha islaamiga ah ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye waxaa marar badan ka dhaca dagaalo ku saabsan aano qabiila u dhexeeya beelaha soomaaliyeed meeshii laga rabay inay dhexdhexaadiso ayay hubka iskugu dhiibaysaa dowladda federaalka halka meelaha qaarna askarta dowladda federaalka diriirta ay si toosa ugu qayb qaataan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan saddex qof oo amerikaan ah ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay qaybo ka mid a waddanka maraykanka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar inta la hubiyey ugu yaraan saddex xubnood ayaa ku dhimatay gobolka californiya ee dalka maraykanka kadib duufaan xoogan oo ka dhalatay robab mihigaana oo daadad wata kuwaas oo sababay inay koronto la-aan soo wajahdo in ka badan nus milyan oo guri warbaahinta maxalliga waxay sheegtay in gobolka ku dhufatay duufaanta iyo robabku ahaayeen kuwa si xawli ah ku socda saacaddiina ay jarayaan boqol mayl waxay ugu yeeraan kooxda saadaasha hawada maraykanka waxay sheegtay in saacadii la soo dhaafay dadka gobolkaasi ku dhaqan u ahayd mid ka mid ah waayihii ugu naxdinta badnaa ee soo marta xasuusta dhow guddoomiyaha gobolkan ayaa sideed degmo oo dhaca koonfurta gobolka californiya kaga dhawaaqay xaalad deg deg ah isagoo amarka xaaladda deg deg ah uu sababay isbeddelka cimilada iyo roobabka culus oo aan kalgo' lahayn ee ka da-aya gobolkaas koonfurta oo keliya maahane balse waqooyi gobolkaasi ayaa sidoo kale waxaa laga soo wariyey inay ka taagan tahay xaalad tan la mid ah ayna ka da-ayaan rabab aad u xoogan oo dabaylo wata kuwaas oo sababay in ay daataan geedaha saddex qofna ay ku naf waayaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo nagaynta